wallaahi awala mara aniga waxaan ahay qof isgoyska soobe gaar ahaan bisha cas ayaa waxaa meherad ayaa maaragta ku lahaa sandaqad yar ayaa igaga dhisnaan jirtay sandaqadaas waxaan ku gadan jiray bagaash ayaan ku gadan jiray sarafna qaybna saraf ayay ahayd qaybna bagaash ayay ahayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigu waxaan waxaa ilaahay siiyey sagaal caruur ah ayaa ilaahay siiyey afar wiilal iyo maaragtay shan gabdha ayaa ilaahay siiyey maaragtay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilmahaas qaar ka mid ah iskoolaadka dugsiga sare dhigtaan qaar ka mid ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin jaamacado qaar dugsiyada qur-aanka ay dhigtaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan ku maareyn jiray nolosha nolosheena iyo ilmahaas maaragtay fiigooda maaragtay alxamdulilah maharadeedaas ilmaha waxaa jiray laba oo ugu roroonaa oo ah maaragtay maryan cumar xaaji maxamed iyo bashiir cumar xaaji maxamed labadaas oo maaragtay igu caawini jiray shaqada maadaama aan ahay qof oo disable ah ama qof naafa aan ahay oo aan xoog lahayn alxamdulilah labadoodaas iskoolay dhigan jireen labadooda mid wuxuu dhigan jiray bashiir cumar xaaji wuxuu dhigan jiray iskoolka almasal almasal waa beri ayuu dhigan jiray oo maamulaha uu ka yahay ustaad ustaad rooble caddaanteedii iyo waxaas dhan xataa waa keensan karaa imtixaana buu u socday sabtidii ayaa imtixaankii waxaa u bilowday taalamka almasal imtixaankii taalamka ayuu galay sida caadada noo ahaan jirtay wiilkaas subaxdii aroortii hore maaragtay waa is diyaarin jirnay anigii asagaba subaxdii laba iyo tobanka sac wuxuu kusoo dheelin jiray maaragtay meheradda wuu ii xaaqi jiray wuu ii maaragtay hagaajin jiray kadibna wuu ii imaan jiray markuu asaga qabiisoo labisto ayaan isu soo raaci jirnay meheradii ayaa maaragtay mar aan fadhiisan jiray anigaa maaragtay meesha fadhin jiray oo ka shaqayn jiray isagana madrasada ayuu aadi jiray madrasada markuu aado toddoba sac oo kale markuu ka yimaado maaragtay suuluga geli jiray wuu qabaysan jiray salaada duhurka iska bixin jiray kadibna wuu qadeyn jiray anuu ii imaan jiray siddeed sac ama siddeed sac iru ayuu ii imaan jiray siddeed sac iru markuu ii imaado hadda aniga hal sac iyo bar nin maaragtay fadhi ilaa iyo siddeed sac iyo rubi fadhiyaan ahay waan daalanahay isaga ayaa bedeli jiray siddeed sac iyo rubi marka aniga gurigaan imaan jiray annaga waan qabaysan jiray maaragtay alxamdulilah salaadan iska bixin jiray waan qadeyn jiray wax yaran maaragtay seexan jiray casarkii oo kale aan soo kici jiray maaragtay waan weysaysan jiray salaada casarka markaan iska bixiyo yaan haddana dib ugu laaban jiray anigoo marka isaga u fiirnaayo waxaan dhihi jiray iska laabo aabbow aad maaragtay guriga gurigu imaan jiray waxyadoo seexan jiray maqribihiis oo cashirkiis u aqriyo xilligaas markaan aniga tago ilaa iyo saacadaha maaragtay sagaalkii iyo barkii ama saddex sac iyo bar sida dadka soomaalida midba u yaqaaneen ayaan ku gaari jiray saddex sac bar haddii la gaaro waa iska xiri jiray alxamdulilah gabadhan alxamdulilah iyadan waxay ahayd caanaha ayay maaratay meheradeeda horteeda ayay caanaha ku gedi jirtay si ilmaha caanahooda aan ugu soo dhacsano iyadan xiliyada markii iskoolka laga soo daayo albilaad ayay dhigan jirtay markii madrasada laga soo daayo ayay iyadana way qabaysan jirtay salaada duhurkeed kun jirtay way qadayn jirtay markay qadayshay siddeed sac oo kale ama siddeed sac bar oo kale ayay imaan jirtay markay timaado alaabta ayay dhaqi jirtay caagidii oo maarata caanaha lagu doonayay waxasaas adiga sagaal sac iyo bar oo kale ayay meesha ka tegi jirtay caanihii raadin jirtay toban sac oo kale ay caanaha keeni jirtay way xiri jirtay ilaa iyo maqribihii gabar kalea jirto iyadana maarata alxamdulilah oo oo iyadana hadda ka baxday dugsiga sare taasaa marka iyadana soo bedeli jirtay oo xaabo cumar xaaji iyadana la dhaho ilaa iyo habeen laba sac iyadaasaa maaragtay joogi jirtay marka sidaas ayaan iskugu bedeli jirnay oo maaragtay waxaan ahayn dad oo maaragtay igu caawinaya ay ahaayeen maarata ilmaha inta badan waxay ahaayeen dad naafay ahaayeen ilmaheyga in yaraa maaragtay alxamdulilah ilaahay ii badbaadiyey oo dad lixaadkooda taama ilahay kaga dhigay marka dadkii lixaadkii taamka ilahay ka dhigay ayay ka mid ahaayeen labadan hadda oo maaragtay oo meesha ku geeriyootay oo bashiir cumar xaaji maxamed iyo maaragtay maryan cumar xaaji maxamed sawiradoodana waa hayaa sawiradoodana waa hayaa labadooda meesha qaraxii ayaa haleelay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodiina waa la waayay laanna waxa waye meeshii aan fadhiyey bisha cas iyo maaragtay safaari inta u dhexeeya ayaa gaariga isku baaqimay oo qaraxa ku sameeyey marka raqdoodii iyo ruuxdoodii ayaa la waayey aaday ugu dhawaayeen macnaha hadda albaab derbigii bisha cas ayaaba dumay hadde waa iska garan kartaa marka derbigii meeshii uu ka dumay maaragtay dukaan yaroo meesha ku yaalo oo sandaqada yacni in maaragtay haddii ilaah kuuran yahay oo meesha qofkii taagnaa inuusan noolaan nolol aan lagu xisaabi karin labadoodan ilmaha dhashay ugu weynaa iyagaa ugu roroonaa oo hadda dadkii tabarta gale oo aan oo aan maciinayay oo shaqada ila qabanayay ayay ahaayeen
dabcan waa dhacdo xanuun badan meesha dad saddex boqoloo qofood gaarayaa wax ku noqday ama ku dhintay iyagana qeybay ka noqdeen muxuu yahay marka hadda maxaad dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba ka dalbanaysaa alxamdu lilahi rabb alcaalamiin waxaan hadda meeshaan u imid wax kale ma aha maadaama gurmadka qaranka uu ku- uu ku qoran yahay degmada xarunta qaranka ee gurmadka degdega uu yahay oo sida hadda aan aan aan aan ku arkayo maaragtay eh, sawirka eh, waxaan u imid in dhacdadaas oo maaragtay oo aada iyo xanuunisay awala mara yani waa laba dhibaato dhibaatada hore waa maaragtay alxamdulilah meeradeydii oo aan waayey dhaqaalihii yani oo meesha lacagtii nolosha ku aan dibiri jirtay.
lacagtii aan ku shaqaysanayay Mhm.
iyo maaragtay aw- oo meeshii aan ku waayey awala mara ثانيا ilmahaygii oo qaaliga ahaa oo meesha aan ku waayey oo is- igu saacidayay shaqada igu saacidayay maadaama aan ilmihii aan meesha ku waayey taas ilmaha haddii wax soo celin karo ayaan jirin oo maaragtay kullu nafsin daa'iqtul Mawt.
mawd waay qof walba yacni alxamdulilah waqti uu leeyahay oo uu ku dhimanayo ilmahaas hadda soo celinteeda idinkuguma ima idinkuguma imaanin oo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin laakiin waxaan idinkugu mid maadaama dowladdii aad tihiin in arrintaas iyada ah eh, iyadoo la la qaybsanayo aniga maanta de alxamdulilah ilmaha kuwa kale ay wax wax qabanaya ay ahayn ninkaas alxamdulilah oo naafada oo gaariga lagu riixayna aan ahay in oo dowladda ay wax igala qabato oo maaragtay saacidaad aan ka helo alxamdulilah rabbi aniga hadda waxaan meeshaan u mid waxaan fariinta gaarsiinayaa eh, madaxweynaha oo ugu horeeyo maxamed ah, maxamed cabd- cabdulaahi farmaajo oo uu ku xigo ra-iisul wasaaraha cali khayre oo ku xigo in wax ay iga qabtaan